aan ku bilownaya madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi guudlaawe ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada beledweyn xilli isu socodka dadka iyo gaadiidka la hakiyey si amniga loo adkeeyo ciidamo fara badan oo isugu jira harmacad iyo sidoo kaleeto kuwo gorgor ayaa lagu daadiyey wadooyinka isku xira xaafadaha iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi ka hor intuusan madaxweynaha hirshabeelle ka degin garoonka diyaaradaha ee beledweyne weerar loo adeegsaday madaafiic ayaa lagu qaaday garoonka inkastoo aanan la xaqiijin wax khasaara oo ka dhashay warkan beledweyne waxaa kasoo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane ammaanka magaalada aad ayaa loo adkeeyey abaaro laba iyo tobankii habeennimo xalay saq dhexe ciidamo isugu jira militari iyo booliis ayaa lagu daadiyey wadooyinka magaalada ilaa garoonka diyaaradaha ka hor intii aanu soo degin madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe garoonka diyaaradaha beledweyne uu weerar loo adeegsaday madaafiic ayaa lagu qaaday inkastoo aan lasoo warin wax khasaare ah maanta magaalada kama jirin wax dhaqdhaqaaq ganacsi waxaa xirnaa goobaha waxbarashada iyo meelaha ay dadku isugu yimaadaan madaxweynaha hirshabeelle waxaa garoonka diyaaradaha beledweyne kusoo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan jenaraal abukarxuud oo hogaamiye golo la magac baxay kacdoonka hiiraan oo hirshabeelle aada uga soo horjeeday mar dambena ay dowladda soomaaliya ku qancisay inuu wadahadal muqdisho u tago ayaa xalay mar kale sheegay inuu kasoo horjeedo in shacabka hiiraan awood ciidan lagu maquuniyo
dad degan oo amnigooda ayaga ka taxadiray oo wax walba u huray in magaalada ammaan ay noqoto in dhibaato loo geysto ama la cargalateeyo xaq maaha haddii annaga aan xamar nimid waxaan u nimid inaan wadahadal ku gaarno wanaag ayaan u nimid xamar ee uma imaanin in gadaasheenna dhib laga sameeyo hadday dhacdo wixii meeshaas ka dhaca oo dhibaato ah waa la yaqaanaa dadka howshaas ku howshaysan ayagaa mas-uulka ah madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe ayaa muddo hal sano ka badan waxaa laga hortaagnaa imaashihiisa beledweyne haddaba imaatinka beledweyne maxay uga dhigan tahay hirshabeelle iyo madaxweyne cali guudlaawe waxaan su-aashaasii hordhigay maxamed cismaan macow oo arrimaha siyaasadda ka faalooda madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe waxa ay kaga dhigan tahay imaatinkiisa magaalada beledweyne waxay kaga dhigan tahay guul usoo hoyatay maamulka hirshabeelle maadaama in muddo ah madaxweynihii hirshabeelle uuna imaanin magaalada beledweyne taasoo runtii caqabad weyn ku ahayd magaalo uu madaxweyne u yahay uuna tegi karin hase yeeshee imaatankiisa weli ma aha mid bogsiin kara boogihii iyo tabashooyinkii iyo caqabadihii jiray weli mid bogsiin kara maahan waxaa looga fadhiyay waxay tahay falaartii koowaad ayaa maanta ka siibantay maamulka hirshabeelle oo ah madaxweynihii inuu yimaado caasimadda gobolka hiiraan ee beledweyne waxaa looga fadhiyay waxay tahay sida ugu faa'iidaysta arrinkaas uu u xaliyo tabashadaas madaxweyne cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa lagu wadaa inuu daahfuro doorashada xubnaha golaha shacabka ee kuraastoodu ay taallo magaalada beledweyne dad badan ayaa aaminsan in ciidamada haramcad iyo gorgor oo dhowaan ay keentay beledweyne dowladda soomaaliya in ujeeddadii ugu horreysay maanta laga gaaray dhanka kale wafdi wasiiro ah oo shalay jowhar u tegay in maamulka hirshabeelle ay kala hadlaan arrimaha ciidanka dhowaan la keena beledweyne ayaa maanta dib ugu laabtay muqdisho iyagoo la sheegayo in aanu wax natiijo ah ka gaarin socdaalkoodii ay ku tageen magaalada jowhar xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne